إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraray qaar ka mid ah ciidamada etoobiya iyo kuwa maamulada dalka ka jira nin ka tirsanaa wasaaradda gaadiidka dowladda federaalk ayaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay weerareen qaar ka mid ah ciidamada kenya ee ku sugan dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato cabsi horle ayaa ka taagan magaalada beledweyne oo shalay qarax ka dhacay ka oo lagu dilay saraakiil ka tirsanaa maamulka hirshabelle dadka barakacayaasha ee ku sugan xeryo ku yaala hargeysa islamarkaana maati u badan ayaa waxay ka warameen dhibaatooyinka ay wajahayaan xilli sicir barar iyo abaaro baahsan ay halkaa ka jiraan idaacadda alandulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa baahisay dardaaranka naftii horihii fuliyey camaliyad toddobaadkii tegay ka dhacday xere ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada yaakshid ee magaalada muqdisho xukun xadusina ah ayaa waxaa lagu fuliyey laba nin oo xoogay amaba kubsaday gabar iyadoo xukunkaasi uu ka dhacay deegaan ka tirsan walaayadda islaamiga ah ee gado intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن nin ka tirsanaa wasaaradda gaadiidka dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgal gaar ah oo ay saaka ka fuliyeen suuqa weyn ee degmada wadaajir ee magaalada muqdisho waxay ku dileen caligaab oo ka tirsanaa wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka ah rag basoolado ku hubaysanaya waxaa la sheegay in ninka ay dileen ciidamada dowladda federaalk ayaa goor dambe sidii caadada u ahayd waxay halka ka qaateen meydka saaxiibkood dowladda federaalka iyo madaxda iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa weli waxa ay ka anfirirsan yihiin weeraradii waaweynaa ee dhowaan ka dhacay muqdisho iyo duleedkeeda ee lagu beegsaday qaar ka mid ah xarumaha ciidamada dowladda federaalka kuwa oo qaarkood la basbeeliyey ciidamana lagu dilay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa si firfircoon uga howlgala gudaha magaalada muqdisho waxaana dileen askarta iyo saraakiisha kale ee dowladda federaalka ka tirsan amaba xubnaha ka ah iyadoo ciidamada ay dilaanna inta badan ka qaata qoryaha ay wataan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen qaar ka mid ah ciidamada kenya ee ku sugan dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato fariisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin magaalada amume oo ka tirsan gobolka gaarisa ayaa waxaa lagu ekeeyey weerar jihooyin kala duwan laga soo qaaday diriyaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa xala halkaa laga maqlayay waxay la aaminsan yihiin ciidamada kenya halkaasi khasaare dhimasho iyo dhaawac bale lagu gaarsiiyey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo isdabajooga waxay ka fuliyaan dhulka soomaaliyeed ee kenya ay haysato iyo dhulka muslimiinta kale ay leeyihiin waxaana kenya horey looga dilay askar badan iyadoo kuwo kalena looga dhaawacay gaadiidna laga gubay weerarka xalay ayaa qalqal iyo argagax daran waxa uu geliyey ciidamada kenya waxaana tanoo kale keenaysaa in saldhigyada oo idin la wargeliyo islamarkaana loo sheego in ay heegan buuxa sii galaan oo ay taxadarkii hore mid dheeraada ku daraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen qaar ka mid ah ciidamada etoobiya iyo kuwa maamulada dalka ka jira cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo haya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin saacadii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen weeraro iyo qaraxyo ka dhacay gobolada baay jubbooyinka bakool hiiraan iyo shabeellaha hoose haddaan ku hormarno shabeellaha hoose qarax ka dhacay deegaanka beriir ee duleedka degmada afgooye waxaa lala beegsaday booto ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka saddex askari ayaa halkaas kaga dhintay dhanka gobolka hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxa ay bariga magaalada beledweyne qarax kula beegsadeen gaari cabdibilaaho way la socdeen askar ka tirsan maamulka hirshabelle dhanka bakool ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxa ay dagaal toosa ku qaadeen saldhig askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo baayna waxaa ka dhacay laba weerar oo ka kala dhacay saldhigyo kala duwan mid ka mida waxaa loo adeegsaday qarax waxaana lala beegsaday saddex guri oo ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxa uu ku yeelay gurigaas xaafadda mubaashir gudaha magaalada baydhabo dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig askarta maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaanka awdiinle ee duleedka magaalada baydhabo
cabsi horle ayaa waxay ka taagan tahay magaalada beledweyne oo shalay qarax saraakiil ka tirsanaa maamulka hirshabeelle lagu dilay ka dhacay ciidamada maamulka hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka dhowaan halkaa ay geysay ayaa heegan buuxa ku jira iyagoo ka baqdin qaba in qaraxyo kale ay dhacaan meel istu imaatina oo ay ku sugnaayeen saraakiil badan oo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa shalay qarax ka dhacay waxaana ku dhintay in badan oo ka mid a iyadoo kuwo kale oo dhaawacman ay yaalaan isbitaalada magaalada beledweyne maamulka hirshabeelle ayaa muujiyey walaaca uu ka qabo qaraxaas halkaa ka dhacay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa baahisay dardaaranka naftii horihii fuliyey camaliyad toddobaadkii tegay ka dhacday xere ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa warkan haya idaacadda islaamiga ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeennimadii xalay baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii naftoodurayaasha ahaa ee fuliyey camaliyaadkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho camaliyaadkaas oo dhacay shan iyo tobankii bishan ayaa daahfur u ahaa weeraro ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen saldhigii ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmooyinka yaaqshid iyo kaxda ee gobolka banaadir cali nuur ibraahim oo ku magac dheer ducaysane waxa uu ahaa naftii hurihii daafuray weerarkii xasminta ahaa ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga ciidamada booliiska ee degmada yaaqshiid cali ayaa ahaa naftii hure saddex iyo labaatan jir ah kana dhashay beesha baadacadda gaar ahaan jufada afgaab waxa uuna halganka lagula jiro shisheeyaha iyo kuwa la jira soo haleelay sannadkii laba kun laba iyo tobanka ducaysane ayaa ugu horreyn ka warbixiyey waxa ku dhaliyey inuu galo camaliyadda nafuurnimada ah isagoona jawaab u diray dadka ku celceliya in ragga naftoodurayaasha ah ay yihiin dad lasoo qalday inaan ilaahay waxa waaye nafteyda aan ka gato waxa waaye nafteyda inaan bixiyo oo janno aan ku raadsado hadafkayga waxa waaye inuu ilaahay ilaahay inaan raalli geliyo dunuubtayda inuu ilaahay ku dhaafo waxaan ugu jawaabayaa gaalada iyo dadka munaafiqiinta ee dhahaya waa lasoo qalday dadka isqarxinaya hadalkaas inuu yahay hadal beena aniga anigoo caafimaad qabo maskaxdayda taam tahay cid iqasabta ay jirin ayaa maanta waxaan doortay inaan gaalada waxa waaye alcamalada ishaadiya aan kaga aarsado aan u aaro walaalaha muslimiinta oo meel kasta lagu dhibaateynayo hadallada ay macnaha wareejinayaan culamaa usuu iyo nimankan murtadiintana oo la dhahaya nimankan waa lasoo qaldane inay tahay hadal beenna oo waxba kama jiraana cid isoo qasabtay male anigaa soo doortay waxaan rabaa naftayda inaan ilaahay subxana wata dhiigayga waxa waaye aan bixinayo aan raba inaan ilaahay ugu dhowaado waana shay min addiin ah cali ayaa waxa uu fariin u diray ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarada ah ku jooga dalka fariinteyda ku aadan gaalada waxa weeyaan gaalay horta waxaan annaga aan u dagaalamayn waa kitaabka ilaahay idinkana waxaad u dagaalamaysaan wax ilaahay diinkiisa kasoo horjeedo bible iyo dastuur iyo balaayo iyo waxa aan ilaahay raalli ka ahayn waxaana guulaysan doona insha allahu tacaala kitaabka iyo ehelkiisa idinku waad dulloobi doontaan adduunka intaad joogtaan waxa waaye qizi iyo hoog iyo halaag iyo qarax iyo nin mujaahida lafihiisa ayaad ku tashanaysaan aakhirana waxaad ku tashanaysaan jahannama horta wadankan dad muslimiina iskale gaal meel kale koro ka yimidna oo waxawaaye wadanka waxawaaye marti ku ahna in uu sii joogo xaq uma lahan waxaa ka shaqey doona insha allahu tacaala kitaabka ilaahay ayaa wadankan lagu xukumi doonaa mana xukumi doono ilaa nin muslima oo mujaahida oo waxa waaye ilaahay subxana watacala raaligelinaya marka insha allahu tacaala soomaaliya waxay idiin noqon doontaa qubuurihiina waadna ku halaagsami doontaan insha allahu tacaala sidoo kale waxa uu fariin u diray ciidamada soomaalida ah ee caratuurka u ah shisheeyaha kusoo duulay dalka dadka murtadiinta waxaan leeyahay oo dabadhaliifyada ah oo gaalada u nacamlaynaya maanta fursad ayay haysataan waxa waaye dadkiina in la dilo aad gaalada ugu kaalmaynaysaan ilaahay u tooba keena haddaad tooba keeni waysaan sooma ilaahay subxaana watacaala waxa waaye wuxuu noo fududeeyey annaga insha allah qaabkan waxa waaye idiin dili lahayn ilaahay noo fududeey annaga waxa waaye meel alle meeshaan isku aragna wax naxariisana dhex taalla ma lahan waxa waaye mid kasta oo murtadna ha ku seexdo hana kusoo tooso waxa waaye ilaahay subxaana watacaala annaga dhiiggiinna aan daadin ayaan rabnaa in ilaahay subxaana watacaala uu nagu siiyo janno iyo raalli ahashadiisa ilaahay haddaa u tooba keeni diidaan oo aad waxa waaye ilaahay amarkiisa soo ajiibi weysaanna waxa waxaa naga filinaysaan waa waa un risaas iyo qaraxyo iyo xidado faniinaya waa insha allahu tacaala dardaaranka cali oo dhinacyo badan taabanayay ayaa waxa uu markaan la hadlay dadka ka fadhiya halganka lagula jiro shisheeyaha iyo kuwa caratuurka u ah waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed khaasatan dhallinyarada oo maanta lagu qalday wadooyin waxawaaye aan ilaahay raalli ka ahayn oo aan rabin inay jihaadaan waxaan leeyahay horta dalkan waxawaaye gumaysigu ku jira gumaysigana waxaa lagu dulqaadi kara waxawaaye qorigaaga garabka aad gashato inaad waddan gaala u cararto oo waxawaaye gaalkii waxawaaye adiga kula midka ah oo laasanjir ka ah waddankaaga uu waxawaaye kuu soo dabamarayo waa wax khasaare ah oo waxawaaye ceeb iyo waxay kugu tahay khasaaro marka waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada oo gaaladan gumaysiga la dagaalama dhallinyarada muslimiinta waxaan leeyahay maanta waxaa socda siraac xaqi iyo baadil waxaa idilaga doonayaa walaalayaal inaad ilaahay waxawaaye diinkiisa aad difacdaan qaybaha dambe ee kelimadiisa ayaa waxa uu dardaaran muhiim ah ugu jeediyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab fariintayda waxay tahay aan u dirayo dadka ragga mujaahidiinta aan jeclahay oo ilahay darsi aan jeclahay maanta waxaad ku dhegan tihiin waxawaaye dhimbil dab ah oo gacanta idigu jirto waaye dadka mujaahidiinta furmaha jooga waxaan leeyahay sabra adig wala sabartama ilahi wuxuu leeyahay yaa ayu aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun haddii aad sabartaan oo cadowga aad la sabartaan ribaadka aad ku sabartaan ilaahay subxaanahu watacaala wuu idiin gargaaraya waa liibaanaysaan jannadiisa oo idiin naxariisanaya adduunya aakhiro marka waxaan leeyahay walaaliyaal sabra qof walba oo mujaahida oo waxawaaye ilaahay darsi u taagan adduunye iyo axwaal iyo waxawaaye ilaahay ha ka magangalo maanta waxawaaye gaalkan hadda jooga oo gumaystaha oo jooga oo gaalada ilaahay ka furatay way sabrayaan marka waxaa lagaa doonayaa insha allahu tacaala walaalkayga mujaahidka inaad sabarto oo cadowga alla sabartanto weeraradii ka dhacay magaalada muqdisho ee ku bilowday camaliyaadkii nafurnimada ahaa ayaa waxa ay bannaanka soo dhigeen sida ciidamada mujaahidiinta ay ugu xoogan yihiin magaalada muqdisho iyo dacfiga haysta hay-adaha sirdoonka dowladda federaalka kuwaasoo si weyn kaga xumaaday howlgalladaas xukun xadusina ah ayaa waxaa lagu fuliyey laba nin oo xoogay amaba kufsaday gabar iyadoo xukunkaasi uu ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ee gedo maxamed muuday axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya xukunkan oo ahaa xadudino oo ka dhacay deegaanka ilbeete wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa lagu fuliyey abu kuri mayow iyo liibaan aadan macalin cabdulaahi kuwaasi oo xoogay gabadha lagu magacaabo xabiibo cabdikariim maxkamadda ayaa xukuntay in labadaasi wiil lagu dhufto boqol jeedal wiilasha ayaa sidoo kale lagu xukumay maharulmathal qiimahees uu dhan yahay man shan milyeen shilin soomaali maxkamadda waxay kale ku xukuntay wiilashaas man hal sana oo musaafiriin ah xukunkaasi oo ku sugnaaday qirashadooda ayaa loo cugsaday waxaa loo uskuday qowluhu tabaaraka wa tacaala fii suurati annuur aayadda labaad azaaniyatu waazaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna biallaahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin alxadiid can cibaadata ibnu saamid radia allaahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalam khuduu cannii khuduu cannii qad jacala allaahu lahunna sabiila albikru bilbikri jildu mi'atin wanafyu sana wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa marar badan ka dhacay xukumo ka mid ah xuduudda allah kadib markii la hirgeliyey shareecada islaamka dadka barakacayaasha ee ku jira xeryo ku yaala hargeysa islamarkaasina maati u badan ayaa waxaay ka warrameen dhibaatooyinka ay wajahayaan xilligan sicir bararka iyo abaartu ay iskaashadeen mahad cubayd cali ayaa warkan inoo haya kaamamka barakacayaasha ee ku yaala magaalada hargeysa ee dhacda gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalado nololeed oo aada u adag warbaahinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo tebisay dad danyar ah oo ku nool xeryaha barakacayaasha kuwaasoo ay ka muuqato daruuf aada u daran islamarkaana ay saameyn ku yeesheen abaaraha dalka ka jira tani waa mid ka mid ah hooyooyinka ku sugan kaamamka barakacayaasha ee magaalada hargeysa waxayna sheegaysaa in waxa ugu daran ee hadda heesta uu yahay sicir barar baahsan kaasoo saameyn ku yeeshay nolol maalmeedkooda waqti wax u dhaamaa ma jirto wadhanka jiray waddanku beriyi hore abaaraa ka dhici jirto dabadheer iyo maxay la odhan jiray tan magaalada ka taagan baa ka daran en cidiba eegayna laayu dhaqalay ku jiraan oo ay asuran yihiin ay asuraad ma jirta dadku waa bakteeya bal dadkan masaakiintae qaxootiyada ka soo noqdaya yaala dhexdooda hala maro hala eego ay berigii hore baa jiray guddiyo magaaladan guddina malaha malaha waxoona ma laha wax wuxu qaybe ma laha baktiga u xalaata nin waxaan u dirayaa dadweynaha sicir barar baa nala kacay يا سعر بدل كان لا كعي إلهي هدو كيرينا إذا قبن كري ماشي بلا هدو كيرينا هاصل النوغا ديب sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku nool kaamamka halkaas ku yaal ayaa iyaguna ka warramaya daruufo adag oo ku haysta halkaas iyagoo sheegay inaysan jirin cid ka warqabta xaaladooda
wiilla malihi gabadhna malihi baan ku yidhi adduun malihi waan iska bukaa waan ah, ha- wa- waan wada xanuunsanayaa indhahuna waa iigu sii darayihin indhihii alluguna waa iigu sii darayihiin kolkaa de ilaahay unba iga mas-uuliha cid iwadwadaana ma haysto kolkaa dabadeedna halkaasoon baan yururaan ilaahay un ku sugaa kolba de haddii alla shilin ii- qof muslimka iga siiyana aan alla ii soo siiya idhaahdaa dii kalena jaarkuunba unba wixii de aan dhadhamaniya iga siiya inantan arba madarasad dhigan jirtay madarasadii waa laga soo eriyey dee waxaan ku yidhi inantan aad bay iga xanuunsanaysaa dhabarkay ka dalooshaa een, maxay ahay toolay madaxa biyaha kaga jira dee alxamdulilah dhibta ilaahun baa qaada isku soo wada duub oo dadka ku nool kaamamka barakacayaasha ee ku yaala hargeysa ayaa wajahaya daruufo nololeed oo aad u adag waxaana sabab u ah maamulka somalilan ee halkaas ka arrimiya kaasoo ilihii dhaqaale ee deegaanadaas u gacangeliyey shisheeye ay ka mid tahay dowladda itoobiya iyo dowlado kale warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa